faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba meel kasta oo joogtiin iyo si walba codka raadiocada idiin soo gaarayo duhur wanaagsan ayaan hawada ingalayna waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee reediyo cadada qodobada aad ku dhegeysan doonta duhurnimadan maanta waxaa ugu dooroon dowladda federaalk ee soomaaliya oo dib u furtay safarada ay ku aadayso wadanka kanada iyadoona lashaan xilliga rasmiga ah ay furmayaan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo soo saara digniin ka dhan ah ciidamada ku sugan gudaha puntland isagoona sheegay inay u hoggaansamaan go'aanada ka soo baxa xukuumadda maamulka puntland qof shacab ah oo oksijiin la'aan ugu dhintay isbitaal ku yaala magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan xilli uu xaalad caafimaad darro uu halkaasi ugu jiray maamulka gobolka banaadir oo amar ku soo rogay shaqaalaha dowladda hoose ee xamar kadib weerarkii al-shabaab siddeed iyo labaatankii diseembar ay ka geyseen ex control afgoye magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ugu baaqay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab xilli ay kordhiyeen xasuuqa shacabka soomaaliyeed dowladda kenya oo shaacisay magacyada iyo sawirada saddex dagaalame oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona shacabka ku nool wadankaasi ka codsaday inay kala shaqeeyeen haydaha amniga sidii gacanta lagu suq dhigi lahaa raggaasi banaanbaxa looga soo horjeeda xasuuqi ay geysteen ururka al-shabaab oo maanta ka socda magaalada muqdisho caasimadda dalka iyadoona ka qaybgalayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir duqeymo loola beegsaday dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay shabeellada hoose kadib munaasabad uga socotay halkaasi intaasi waxaynu qodobada ugu doorka roon warka duhur hiidhiw cadaado goorna u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waa maalima khamiiso taariikhdan ay ku beegan tahay labada bisha koowaad sannada laba kun labaatan warkuu in soo saaray in la socodsiinaya anigoo galad maxamed ibraahim dhanka farsamada waxaa iga qaabeynaya faa'iiso xashan shariif iminkii haatana warkii oo dhan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dib u furtay safarada ay ku aadayso wadanka kanada iyadoona la shaacan xilliga rasmiga ah ay furmayaan safaradaasi dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa shaacisay inay qorsheynayso inay dib u furto safarada wadanka kanada dayib maxamuud oo ah qunsulka cusub ee soomaaliya u fadhin doona wadanka kanada oo warkan cilaamiye ayaa soo bandhigin xilliga rasmiga ee la furayo safarada u dhexeeya soomaaliya iyo kanada safarada soomaaliya ee kanada ayaa la xiray bishii juun ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii sanad ka hor dagaalkii sokeeye ee dalka ka qarxay dayi maxamuud qusulka cusub ee soomaaliya u fadhin doona wadanka kanada ayaa hadalkiis waxaa ka mid ahaa muddadaas waxaa xiriirka soomaaliya iyo kanada isku xiray jaaliyada soomaaliyeed ayuu dayib u sheegay markuu ka hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o a qusulka cusub ee ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee dalka maraykanka ayaa rajeynayay in safaarada cusub ay xoojin doonto cilaaqaadka labada dal isagoo hadalkiisa sii wata dayib ayaa wuxuu hoos ka xadhay in safarada ay xal u heli doonto dhibaatooyinka ay wajahayaan jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool dalka dhibaatooyinkaas ayaa waxaa la sheegay inay kamid yihiin dilalka dilalka dhexdooda ah iyo halista aqoonsiga oo ay wakhti badan ku qaadatay kanada ayaa ka mid ah dowladaha safka hore uga jira caawinta soomaaliya waxaana la sheegay inay ku nool yihiin jaaliyada labaad ee ugu badan wadanka dowladana hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo tii ka horeysay ee hogaaminaya xasan sheekh maxamuud ayaa ku guuleystay inay dib u soo celiyaan xiriirka dowladaha caalamka qaarkood iyo soomaaliya sidoo kalena ay wadamadaasi dhaafsadaan safiiro madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa soo saaray digniin ka dhan ah ciidamada ku sugan gudaha puntland isagoona sheegay inay u hogaansamaan go'aamada ka soo baxa xukuumadda puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in ciidamada kala duwan ee ku sugan dowlad goboleedka puntland looga baahan yahay inay noqdaan kuwa fuliya sida ay doonaysa xukuumadda puntland waxa uu sheegay inay jiraan kuwa markii la doonayo in wax lasoo xuduudaan xasiloonida kala damaynta iyo nabadda islamarkaasina jecel yihiin intooda loo raaco oo la fuliyo hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa waxauu ku soo aadayaa xilli dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka puntland uu hogaaminayo sarkaal caanka ah deegaanadaasi uu dhowr jeer xirtay wadooyinka ka baxa magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka puntland qof shacab ah ayaa oksijiinla-aan ugu dhintay isbitaal ku yaala magaalada hargeysa ee caasimada somalilan xilli uu xaalad caafimaad daro halkaasi ugu jiray ka guud ee magaalada hargeysa ayaa waxaa maalmo yar ka hor ugu geeriyooday oksijiin la-aan wiil yar oo ka mid ahaa bukaanka ku jira isbitaalka sida uu noo sheegay aabaha dhalay wiilka geeriyooday aabaha dhalay wiilka ku geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in wiilkiisu u geeriyooday oksijiin la-aan baahsan uu kala kulmay isbitaalkaasi hargeysa xilli uu xaalad caafimaad daro wiilkiisu ugu jiray isbitaalkaasi waxa uu sidoo kale aabbahaasi sheegay in markii isbitaalka uu ka waayay oksijeen uu ka tegay midaasina ay sababtay dhimashada wiilkiisa ku jiray isbitaalkaasi hargeysa isbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo ay gacanta ku hayso xukuumadda somalilan uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa muddooyinkii dambe laga dayrinayay tayada adeegyada caafimaad uu bixiyo xilli miisaaniyadda xukuumadda somalilan lagu daray lacago badan oo gaabis ah maamulka gobolka banaadir ayaa amar kusoo horreeyay shaqaalaha dowladda hoose ee xamar kadib weerarkii al-shabaab siddeed iyo labaatankii disembar ay ka geysteen ex control afgooye magaalada muqdisho faa'iso xasan shariif ayaa faahfaahinaysa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed ayaa soo saaray amar adag oo ku wajahan inta badan shaqaalaha dowlada hoose ee gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka qaar xog ay helayso reediyo cadaado ayaa sheegaysa in inta badan degmooyinka gobolka banaadir lagu amray maantay dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya in ay isugu yimaadaan dugsiga tababarka ciidanka booliska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye xogta ay helayso reediyo cadaado ayaa sheegaysa in warqado loo qaybiyey guddoomiyaasha ku-xigeenadooda iyo xogayaasha degmooyinka waxaana lagu amray in ay soo bandhigaan afkii degmada ka tirsan ee maanta imaan waayo imaan jaraal kaahiye ujeedada dadkan loogu wacayo ayaa lagu sheegay in ay tahay ka qaybgalka banaanbax looga soo horjeedo al-shabaab gaar ahaan qaraxii sideed iyo labaatankii bishii disembar ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen dad ka badan siddeetan qof tiro intaa ka badan ay ku dhaawacantay hore waxaa jirtay warar soo baxayo oo ku saabsan banaanbax kaasi oo laga qorsheynayay inuu ka dhaco garoonka kubadda cagta ee injineer yariisow balse saacadihii dambe ee shalay ayaa qor
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa ugu baaqay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dagaal ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab xilli ay kordhiyeen xasuuqa shacabka soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda geern oo ka hadlay qaraxii al-shabaab ay ka geysteen ex control afgooye ee magaalada muqdisho qaraxaas oo galaaftay nolosha dad badan ayaa waxa uu si kulul u cambaariyey dagaalamayaasha al-shabaab waxauna aada ugu dheeraday ka hadalka xaalada dalka laftageran ayaa tilmaamay dhammaan dadkii ku dhintay qaraxaasi ay ahaayeen dadkii ugu wanaagsanaa soomaaliya oo ahaa aqoon-yahanin iyo kuwa raadinayay nolol maalmeedkooda caadiga waxaanu tacsi tiiraanlayale u diray dadkii ku dhintay isagoona kuwa dhaawaca caafimaad u rajeeyey
annaga saa ogtihiin safar gaaban oo waxaan aadnay muqdisho ah ee, oo shaqo ah safar shaqo ahaa ee, iyo wadatashi intaba isugu jiray ee, waxyaalihii aan u busubaxnay oo dhan kulli alxamdulilah waa noo suuroobeen oo noo suurtagaleen oo ee, ugu horeeyey ee, ciidankii booliiska ahaa ee koonfur galbeed ee gobolka shabeellada hoose sagaal iyo labaatanka tababarka loo xiraayey tababarkii waa loo soo xiray ee, howlgalkoodii iyo deegaanadii loo tababaray bay tegi doonaan insha allahu Ee, shaqooyinkii kaloon u tagnay oon ahayd inaan madaxda ee, dowladda aan ee, kala kulanna arrimaha ee, amniga iyo dhaqaalahabo intaba shirarka isagaana si guud iyo si gaar ahaaneed iyo si gooni gooni ah baa u galnay Ee, si fiicanuu noogu soo dhammaaday Ee, intaan meesha joognay waa ogtihiin waxaa dhacay qaraxii xumaa oo ee, ex control ee, ka dhacay meesha waa ogtiin waxay ahayd kala goyskii ee, ee, shabeellada hoose iyo gobolka banaadir kala wareegii bay ahayd baabuurta ay ku kala wareegaysay xilli subaxa oo dadkan ee, ay ardaydana iskool soo aadayeen dadka shaqaalahan ay shaqo soo aadayeen bay ahayd marka dhibaato xun baa meeshaas ka dhacday Ee, dee dad iimaanka alla ka qaaday oo waxay u turaayaan aan lahayn oo un- u- habeen iyo maalin go'aansaday inay shacabka soomaaliyeed oo weliba tabarta daran ay laayaan ayay ahaayeen dadkii soomaalida ugu fiicnaa ayaa runtii ku dhintay dadka ku dhintay meeshaas ku shahiiday dadka soomaalida ugu fiicanay ahaayeen soomaaliga waxaa ugu fiican qofka xoogsatada ah tabartiisa iyo shaqadiisa yaqaano dantiisa qaaska ah ka shaqaysta soomaalinimadiisii ilaahigiisana garanaya oo shacabka ah waayo dadka soomaali ugu fiican dadka ayaga habaa ku dhammaaday ilaahay ha u naxariisto ee, dadka ehelkaana samir iyo iimaan allah ka siiyo inta xanuunsanna ee, dhaawacana ilaahay ha caafiyo Ee, waxaa gurmad fiican soo sameeyey dowladaha turkiga iyo dowladda qatar oo takhaatiir iyo daawona keeneen dadkii dhaawac ahaana qaadeen ayagana ee, walaalahaas aaday u mahadsan yihiin dowladda federaalk oo ayadana isu xilqaantay oo si gooniha ugu gurmatayna aaday ugu mahadsan tahay Ee, runtii nasiib darrada ee, aan dhammaanaynin oo soomaaliya hortaaganay ka mid tahay oo u baahan inay shacabka soomaaliyeed maanta intay ogaadaan waxa loo socda inay eega yihiin oo la gumaadayo inay ka tashtaan oo ay go-aan ka qaataan ayay u baahan tahay waxaa socdo ee, ayaxa ayaxa waagii hore waxaa la dhihi jiray embari kukooy bariga kukooy saan dareeraay dadko madin roogi aamen Ho- xayawaanka sidiisa hoola aama roore haanaas aamo oo karoorsiyen haanoo qaylaha karoorsiyen hatuu umahani dareere wali la faday umuuna walayka dayn ama la aama ama laka qaylay si kaleo isniimooday male isuuna ilaahay ee, masiibadiisna gudbiyey dhininoo marsiiyey sanad cusub iyo nin dhaladi wali ilaahay ku rajayaane sanadkun inuu nagada sanad ee, barwaaqe eh horumar leh koonfur galbeed kii ka toosi lahaaytay nabadiyay ka toosi lahaaytay dowladnimadii ay kahana qaadi lahaaytay laka barwaaqoobi lahaa ilaahay ninkuweela ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftageran ayaa waxa uu sheegay inay yihiin al-shabaab dad arxanlaawayaal ah oona taagan daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed waxauna uga baaqay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan la dagaalanka amaba dagaal ka dhan ah urarka al-shabaab qaraxii labaatan iyo sideedii disembar ee sanadkii tegay labakuntobaniyosagaalka ka dhacay x control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa wuxuu galaaftay nolosha dad badan qaraxa cusoomuran badadheliya kaasoo oo dusha loo saaray dowlada shisheeye ayadoona laba maalin kadib ay sheegteen xarakada al-shabaab hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa waxay weeraro ka geystaan gudaha magaalada muqdisho kuwaas ay ku xasuuqaan shacabka soomaaliyeed dowladda kenya ayaa shaacisay magacyadii sawirada saddex dagaalame oo ka tirsan xarakada al-shabaab iyagoona shacabka ku nool wadankaasi ka codsaday inay kala shaqeyn hay-adaha ammaanka sidai gacanta lagu soo dhigi lahaa raggaasi dowladda kenya ayaa dalkaasi ka dalbatay inay hay-adaha ammaanka ay kala shaqeeyeen sidii loo heli lahaa saddex nin oo la sheegay inay ka mid yihiin dagaalamayaasha al-shabaab weeraro ka geysay wadamada dhaca geeska afrika si gaar ah sida soomaaliya kenya hay-adaha amniga dalkaasi ayaa shaaciyay magacyada saddex qof iyo sawirada waxaana ay dadweynaha ka dalbadeen inay kala shaqeeyeen hay-adaha amniga sidai gacanta lagu soo dhigi lahaa saddexdaas qof oo ay dowladdu ku eedeysay inay xalis ku yihiin amniga wadanka kenya magacyada saddexda nin ay kenya ku kala sheegtay kayalo miisa juma wasiira iyo saalim maxamed axmed waxaana lagu eedeeyey inay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo weer dhiig badan ku daatay ku qaaday gudaha dalka kenya dhalinyarada lagu tuhmaya inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaay dowladdu ay sheegtay inay wadaado kenyaan ay ku xaqi jireen magaalada bambaasa ee waqooyiga bariga dalkaasi kenya haatan ay qorsheynayeen inay weeraro ka geystaan gudaha wadankaasi kenya sidaasna ay u raadinayeen hay-adaha ammaanka kenya si looga hortago khatarta kooxdaani ciidamada ammaanka ee wadanka kenya ayaa heegan sare ugu jira bilowga sanadka iyo dabaaldega ciidda krismaska xiliyadaasi oo ay al-shabaab geystaan weerarada ka dhaca xarumaha muhiimka u ah wadanka kenya ayaa weer dhiig badan ku daatay ku qaaday gudaha dalkaasi kenya kadib markii ciidanka kenya ee loo yaqaano k d f ay lix iyo tobankii oktoobar sanadkii laba kun koob iyo tobankii gudaha usoo galeen soomaaliya si ay ula dagaalamaan al-shabaab oo dagaal kula jiray ciidanka amisom iyo dowladda soomaaliya banaanbax looga soo horjeedo xasuuqa ay geysteen ururka al-shabaab sideed iyo labaatankii diseembar sanadkii tagi laba kun toban iyo sagaalka oo maanta ka socda magaalada muqdisho caasimada dalka iyadoona ka qaybgalayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir mar kale faa-iso xasan shariif ayaa faahfaahinaysa fagaaraha dugsiga tababarka ee jenaraal kaahiye waxaa haatan ka soconaysa banaanbax uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir kaasoo looga soo horjeedo al-shabaab banaanbaxan ayaa waxaa ka qayb galaya maamulada kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir haweenka iyo dhalinyaro u badan kuwa laga soo aruuriyey degmooyinka iyo madax kale dadka banaanbaxa ka dhigaya fagaaraha iskuul booliiska ayaa waxa ay wataan boorar ay ku xardhan yihiin soo sheegay al-shabaab ardadeennu waa mustaqbalkeenna iyo turkigu waa walaalaheenna dhiigooduna waa keenna banaanbaxa ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in loogu baroordiiqayo dadkii ku geeriyooday qaraxii ismiidaaminta ah ee sideed iyo labaatankii bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho amniga halka uu banaanbuucu ka socda ayaa aada loo adkeeyey waxaana baaritiin lagu sameynayaa cid kasta oo gelaysa xarunta kana qaybgelaysa banaanbaxa mahadsanid faa'iso duqiimo lala beegsaday dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ka dhacay shabeellada hoose kadib munaasabad halkaasi uga socotay ururka al-shabaab weerar dheeraada ayaa kasoo baxaya diyaarado dagaaloo duqeymo ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolada jibooyinka shabeellada hoose iyo baay kaasi oo lala beegsanaya dagaalamayaal sargiil ka tirsan xarakada al-shabaab duqeymahan ayaa ka kala dhacay deegaanada iyo degmooyinka kale ah jileb sagalle bulafuliyey hargeysa yarey iyo kuwo kale goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in duqeynta ka dhacday sagalle lala beegsaday xarun ka socotay munaasabad ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la sheegay in halkaasi uu khasaare lixaad low ka soo gaaray weerarkaasi xarakada al-shabaab degmada jilib ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay duqeyni ka dhacda waxaana lala beegsaday xubna al-shabaab oo ku wajahnaa dhanka jubbada dhexe waxaana iskugu jireen saraakiil ajaanib ah oo ku dhinacaha dagaalamayaasha al-shabaab iyo kuwa soomaali ah iyo ciidankii ilaalinayay weli faahfaahin lagama helin dhanka khasaaraha ee al-shabaab soo gaaray duqeymaha ka kala dhacay buulafulay hargeysa yarey iyo deegaanada kale ayaa iyana lasoo sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan toban ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab weli dhanka al-shabaab lagama hayo faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan duqeynta iyo sidoo kale khasaaraha dhankooda soo gaaray tan iyo weerarkii ka dhacay x control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa korreeyey duqeymaha lala beegsanayo dagaalamayaasha al-shabaab maamulka somalilan ayaa heshiis la gaaray jamahad hubaysneed oo ku sugneed gobolka sanaag jila jaamac jil ayaa faahfaahinaya korneyl siciid cawil jaamac oo loo yaqaano jenaraal caare ayaa maanta waxa uu wareejiyey hub iyo ciidamo fara badan oo horey ugala goostay maamulka xukuumadda muuse biix cabdi ee somalilan waxaana maantay madal ka dhacday gobolka sanaag gaar ahaan magaalada ceerigaabo ee somalilan lagu wareejiyey ciidamadaasi munaasabadan kooban oo ka dhacday buurta daalo oo duleedka ka ah magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag ee somalilan ayna goobjoogayaal ka ahaayeen odayaasha dhaqanka beesha uu kasoo jeedo korneyl caare iyo xubno ka socda xukuumadda somalilan ayaa waxa ay ku wareejiyeen dhammaan ciidamadii uu horey ugala goostay maamulka somalilan ee uu hogaamiye muuse biix cabdi wadahadallo bilihii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobolka sanaag ayaa sababay in shalay lasoo gebangabeeyo wadahadalladaasi kuwaasi oo laysku afgartay in guud ahaan waxyaabihii laga wada hadlay lagu heshiiyo somalilan iyo korneyl caarena ay noqdaan lamaane haatan ku heshiiya madasha nabadda ee somalilan gaar ahaan gobolka sanaag ee uu horey gacanta ugu hayay jenaraalkan mayalka adag ee loo yaqaano korneyl caare bishii meeye sanadkii ayuu ka goostay ciidamada somalilan korneyl caare isagoona noqday sarkaalkii ugu horeeyey ee jabhad samaysta islamarkaana dagaal khasaare geysta la gala xukuumadda somalilan soddonkii sano oo ay sheeganayeen inay ka go-een soomaaliya inteeda kale balse korneyl caare ayaa sababay khasaare dagaalabeeleedyo sababay dhimasho boqolaal qof iyo sidoo kale boqolaal kale oo dhaawacay ay soo gaareen dagaalbeeleedyo kasoo laalaabtay deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag ee somalilan warkii dowladka la socotay radio cadaado waa inaga intaas warkan warka xiga amaan allah